alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina wlaa cudwana ila clى اظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi وصaxbih wslma تsliima kahiira ama bacdu asalaamu عalaykum waraxmat اllahi wbarakaatu sida aada akrideen ama aada maqasheen mowduuca muxaadarada caawa in ilxukmu ila lilah waa magacaynu ka soo qaadnay aayad ka mida ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa marka magaca aada maqashaan waxaad dareemaysaan inaynu ka hadlayno in ay waajib tahay in la ysku xukumo ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa iyo bal arrintaasi mafhuumka iyo xaqiiqada ay leedahay iyo adariiqu ilaa taxkiimi shariica waddada loo mari karo in ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisu dhulka uu xukumo saddexdaasi qodob ayaa noqon doona mixwarka ama udubdhaxaadka muxaadaradeennu caawa ay ku wareegeyso insha allah waxaan u horeysiinayaa mafhuumu alxukmi bima anzala allah aw bisharci illah maxaa looga jeedaa marka la leeyahay waxaa waajiba ilaahay sharcigiisa in la ysku xukumo waxna lagu xukumo waa su-aal ay muhim tahay jawaabteeda inuu helo qof kasta oo muslimiya waayo dadka maanta hadal haya ilaahay sharcigiisa in la ysku xukumo oo uu noqdo kamaalaynaya nolosha bani aadamka waxaa laga yaabaa qaarkood aragtiyo qaasir oo gaaban oo tafsiirkii saxda ah ee kelmaddaasi ay lahayd aan ahayn inay ka haystaan taasina ay sababto in lagu dhaco inxiraafaat leexasho laga leexdo waddadii saxda ahayd ee loo marayay ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa in lagu dhaqmo alxukmu bisharci illaah waxaynu uga jeednaa ama mafhuumkiisa iyo macnihiisu uu yahay tadbiiru shu'uuni alxayaati bima anzala allahu calaa muxamedi calayhi salaatu wasalaam in lagu maamulo o lagu maareeyo arrimaha nolosha oo dhan kuwa cibaadada iyo kuwa xagga mucaamalaadka iyo dhaqanka bani aadamka dhex maraya iyo kuwa maamulkaba wixii nebi maxamed ilaahay ku soo dejiyey inuu maamulo oo lagu saleeyo oo isaga laga duulo haddii intaa laga soo ururiyo waa in lagu camal falo ilaahay subxaana wa tacaala axkaamtii uu jideeyey waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu waajibiyeyna la sameeyo wuxuu xaaraantimeeyeyna laga fogaado kullu waaxid fii nafsihi wa fii ma taxta mas-uuliyatihi qof waliba naftiisa isagoo ka bilaabaya inuu ku toosnaado waddada ilaahay subxaana wa tacaala u jeexay oo naftiisa uu ku maamulo sharcigii ilaahay soo dejiyey hadduu yahay mid cid u taliya ciddaasi ama ha badato ama ha yaraato ama ha u dhowaato ama ha ka fogaatee ciddaana inuu ku maamulo ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa dadka bani aadamka ee adduunyada dusheeda ku nool gaalo iyo islaam qof waloo ka midii haddii uu hadlo ama camal uu sameeyo ama cid uu maamulo laba midkoodunbuu noqonayaa mid ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa wax ku maamulay oo ku xukumay ama mid ku xukumay waxaan sharcigii ilaahay ahayn qofka caqiidadiisu waa xukum wuxuu aaminayaa qowlka uu ku hadlayaana waa xukum camalka uu samaynayaana waa xukum hadduu sharcigii ilaahay nebi maxamed ku soo dejiye waafaqo wa xukmun bima anzala allah wa xukmun bisharci illaah wa xukmu wuxuu ku xukumay sharcigii ilaahay iyo fulinuu fuliyey ilaahay subxaana wa tacaala axkaamtiisii haddii qofka caqiidadiisa iyo hadalkiisa iyo camalkiisa iyo taladiisa iyo maarayntiisu ay axkaamtii ilaahay khilaafto wuxuu noqonayaa xukm bigayri ma anzala allah inuu wax ku xukumay sharcigii ilaahay midaan ahayn sidaasi awgeed adilada ka hadlaysa mas'aladan aayaadka qur-aanka ah iyo axaadiista saxiixa ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay dhammaanteedba kuma saabsanaa madaxweynayaasha ama kuwa tala guud haya waxaa adiladaasi ay ka hadlayaan amiir ama madaxweyne suldaan reer u taliya caaqil jilibuu caleema saaray waxaa adiladaasi ay ka hadlaysaa qofka shirkad maamula waxay ka hadlaysaa ka maamula madarasad ama iskuol waxay adiladaasi ka hadlaysaa ninka reer ilaahay subxaana wa tacaala mas-uul uuga dhigay waxay adiladaasi ka hadlaysaa lana hadlaysaa qof kasta oo bani aadama oo mukallafa maaha mid ku saabsan madaxda oo qudha waxaana taa laga dareemi karaa cumuumka ku jira ilaahay markuu leeyay waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum lkaafiruun ilaahay ma odhan madaxweynaha aan diinta waxba ku xukumin ilaahay wuxuu isticmaalay kelmadda man man macnaheedu waxa weeye haddii la af soomaaliyeeyo waa cidda qof quruu noqon karaa labay noqon karaan mid raaciyo ummadaba u taliya buu noqon karaa mid raciyada ka mida kuwa loo talinayo ayaa uu noqon karaa ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa xaq u leh in kelidii xukumka looga dambeeyo waxaana xukumkaa ilaahay u horeeya oo soo gelaya ifraad اlcibaadaةi biاllah wa taxqiiq الtawxiid in cibaadada ilaahay loo gooni yeelo tawxiidkuna sida uu yahay looga soo baxo masalada waxaan si gaara ugu tilmaamayaa dadka qaarkood baa xukumka islaamka marka laga hadlaayo waxay u qaataanuun inuu ku kooban yahay iqaamaة اlxuduud in xuduudda la ogo oo kii waxaday marka shuruuddii dhammaystiranto gacanta laga jaro oo kii zinaystay xaddu zinaa lagu oogo oo kii qadfiga iyo been abuur cid ka sameeyey ee cirdigooda iyo sharaftooda duray xaddulqadfi lagu oogo waxaana laga yaabaa inay u qaataan meelaha qaarkood haddii xuduuddaa la oogo qisaastana la fuliyo meeshaasi inay tahay meel ilaahay sharcigiisi uu maamulo iyadoo isla markaa meeshaa tawxiidku uu ka maqan yahay waxaynu leenahay beled uu tawxiid ka maqan yahay ilaahay sharcigiisii ma maamulo diintiisiina laguma xukumo haba noqdo mid xuduudda lagu oogo dhexdiisa oo qisaasta la fuliyo walihaada baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah xukumka ilaahay waxa u horeeya ee ay tahay in la fuliyo waxna lagu xukumo in ilaahay tawxiidka loo khaalis yeelo oo cibaadada loo gooni yeelo waa xukum ilaahay rabbigaa wuxuu xukumay isaga mooye cid kale inaan la caabudin xukumkaa ilaahay qofka aan fulin ee naftiisa iyo cidda uu maamulo aan ku fulin lam yaxkum bima anzala allah walam yunafid shariicat allah sharcigii ilaahay soo dejiyey mid wax ku xukumay maaha ilaahay axkaamtiisiina mid fuliyey maaha sidaasi awgeed ilaahay markuu tilmaamayey xukumka inuu kelidii xaqu leeyahay inuu wax xukumo waxa ilaahay subxaana wa tacaala xukumka u horeeya uu ka dhigay tawxiidka in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyaah xukumka ilaahay oo qurhabaa iska leh waa maxay xukumka u horeeya ee u weyna u waajibsani ay tahay qof waliba naftiisa inuu ku xukumo cidda uu u taliyana inuu ku fuliyo waxaa ka soo horjeedana uu kala dagaalamo waa ilaahay oo qura in la caabudo amara wuxuu amray ilaahay anlaa tacbuduu ilaa iyaah isaga mooyaane cid kale inaydan caabudin haddii aynu si kale u dhigno alxukmu bisharci illaah waa qof waliba ilaahay diintiisa inuu ku dhaqmo inta dadka oo dhan ka wada dhaxaysa ee qof walba fardulcayn ku ah inuu qof waliba fuliyo qof waliba inta gooni u khusaysa sida ay tahay inuu ula yimaado markaasay noqonaysaa sharcigii ilaahay in lagu dhaqmay ilaahay diintiisiina in wax lagu xukumay waxaynu halkaa ka dareemi karnaa dadka qaarkood sawiro ay ka haystaan xukumka islaamka iyo fulinta shareecada islaamku inay tahay mid khaldan waana ta keentay shucuubtu inay canaantaan madaxweyneyaasha oo yidhahdaan diintii ilaahay baanay nagu xukum ahayn iyadoo shucuubta laftoodu ilaahay diintiisii aanay ku toosnayn oo aanay ku dhaqmahayn oo intii iyaga kala gudboonayd awooddeedana ay lahaayeen aanay fulinahayn oo ninku gurigiisii aanu ku maamulayn ilaahay sharcigiisii qofkuna rag iyo dumarba naftiisii aanu ku maamulahayn suldaanka reerka u taliyaa reerka aanu sharciga ilaahay ku fulinahayn caaqilkuna sidaasi oo kale ayaa haddana waxaa la eegayaa un madaxweyneyaal taasi waxay tusinaysaa dadku xukumkii inay u qaateen inta u baahan uun suldo iyo awood dowladeed oo lagu fuliyo oo aanay fahmin xukumka ilaahay sharcigiisa ay waajibta in laysku xukumo inuu yahay diinta in lagu dhaqmo qof walba inta waajibka ku ah iyo inta awooddeeda uu leeyahay waa ta keentay xataa wadaadada qaarkood xarakaadka iyo axsaabta islaamiga dacwada u nisbo sheegtaa in marka xukumka ay ka hadlayaan halkay ummadda farta ugu fiiqaan ee ay u tilmaamaan xukumkii islaamku inuu ka maqan yahay ay ka dhigaan un madaxweyneyaasha iyo dowladaha taasina ay ka dhalatay in ummadda tarbiyadeedii ay lunto oo ummaddii aan la xusuusin in qof waliba naftiisa uu ku maamulo ilaahay sharcigiisa oo aan loo sheegin sidaasoo kale in xukumka dowladdu ay diinta wax ku xukumtaa uu ku imanayo in horta qof waliba isagu naftiisa iyo cidda uu u taliyo uu ku maamulo sharcigii ilaahay uu ku soo dejiyey nebi maxamed qodobka labaadee kaan uga gudbayaa wuxuu yahay maa mansilatu lxukm bima anzala allah fi lislaam ilaahay sharcigii nebi maxamed uu ku soo dejiyey in lagu dhaqmo cidda loo taliyana lagu dhaqaa darajo intee leeg bay ku leedahay diinta islaamka dhexdeeda halkeebaase ay ka taagan tahay waxaanu shaki ku jirin arrintaasi inay derajo sare ku leedahay diinta islaamka dhexdeeda waxaana taasi ay u muuqanaysaa qof kastoo muslima oo akhriya ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa oo u fiirsado qadiyaddan kitaabka qur-aankii siduu uga hadlay ee weliba ka hadalkeeda uu soo celceliyey ee siyaabo kala duwan weliba uu u dhigay qof kastoo akhriya axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee masalada xukumka ku saabsan una fiirsado sida axaadiidaasi ay u tiro badan tahay oo kaalin mugle ay ugaga jirto axaadiidta laga soo wariya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a waxyaabaha muujinaya mansilada iyo derajada qadiyadda alxukm bima anzala allah ilaahay diintiisa ay ku dhex leedahay inay arrintaasi tahay waajib sharci ah bal waa fardu cayn qof waliba ilaahay diintiisa inuu ku dhaqmo cidda uu u taliyana inuu ku dhaqo ilaahay baa subxaana wa tacaala nebi maxamed iyo ambiye ka horraysay baa amray oo ku waajibiyey in cidda ay maamulayaan ay xukumayaan ilaahay sharcigiisa ay ku xukumaan nebi maxamed buu ilaahay la hadlo markaasuu yihi faxkum baynahum bima anzala allah waxaad ku kala xukuntaa nebi maxamedow ilaahay subxaana wa tacaala sharciga uu soo dejiyey amarkaasina aada buu qur-aanka ugu soo noqnoqday waxaana dareemi kartaa arrinta faralnimadeeda si gaara loogu wajahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay tahay arrin qiimo badan masaalixda iyo fawaa'idda iyo danaha adduunye kuwa aakhire lagu gaadhayaana ay aada u derajo sarreeyaan mar kale ilaahay wuxuu la hadlay nabiy llaahi daawuud yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lard faxkum bayna annaasi bilxaq daawuuda waxaanu kaa dhignay mid dhulka taladiisa iyo maamulkiisa uga dambeeyey dadkii ka horreeyey ee dadka aada u talinaysa waxaad ku kala xukumtaa oo aada ku kala saarta aada ku maamushaa xaqa xaquna waa ilaahay subxaana wa tacaala sharcigii uu soo dejiyey mar kale ilaahay si guud buu ula hadlay dadka oo dhan fain tanaasactum fii shay farudduuhu ila allahi wاlrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhir waxaa rabbi uu leeyahay arrin haddii aada isku qabataan aada isku khilaaftaan aada isku maandhaaftaan waxaad u celisaan ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulka kitaabka ilaahay u celiya iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa oo labadaasi ha xukumaan caqli bani aadam iyo ra'yigooda iyo dastuuro iyo nidaamyo iyo qawaaniin ay dejisteen ha u noqonina oo yaanay xukumin waayo cadaalad laguma gaarhi karo iyo xaq waa bashar iyo bani aadam wuxuu sameeyey sharcigana waxaa soo dejiyey khaaliqulbashar oo basharku waxa ay ku hagaagayaan xogogaal u ah alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir cid walbana uga ogaal badan oo waxaa maqane qeybkaa iyo waxa muuqdee joogaa agtiisa ay isku mid yihiin walilaahi haybu asamaawaati waalard mar kale ilahay wuxu uhi wama اkhtalaftum fiihi min shay faxukmuhu ilى اllah xalaaliya waxaad isku qabataan aad isku khilaaftaan haddii ninka iyo xaaskiisu ay isqabtaan haddii labadaada carruuri ay isqabtaan oo ay ismaandhaafaan haddii laba culimiya ay isqabtaan haddii laba dowladood ay isqabtaan oo arrin ay isku khilaafaan rabbi wuxuu leeyay waxaa waajiba arrintaa xukunkeeda ilahay in loo celiyo macnaheedu waa maxay waana xaaraan meel kale in loola noqdaa hada mima laa yajuus wayaxrumu fi diin illah bal u fiirsa awaamirta ilaahiga ah iyo waaqica muslimiintu maanta siduu yahay laba dowladoodoo islaami maanta hadday isqabtaan waxay odhanayaan waxaynu isula noqonaynaa maxkamadda caalamiga baynu isula noqonaynaa iyada ayaa ina kala saaraysa haddii jasiirad la isku qabto iyo haddii xuduud badeed dadku ay isku khilaafaan iyo haddii arrimo kaleba ay isku maandhaafaan waxaad arkaysaa muslimiinta badankooda oo iyagoo helaya cid sharciga ilaahay ku kala saarta marka arrin ay isku qabtaan ka dooranaya maxaakiimta madaniga lagu tilmaamo ama qawaaniinta iyo dasaatiirta wax ku xukumta ilaahay subxaana wa tacaala mar kale wuxuu uhi waan ixkum baynahum bima anzala allah waxa uu la hadlayaa nebi maxamed waxaad ku kala xukumtaa wixii ilaahay soo dejiyey waxaanu amarkaasi ku socdaa qof kaste walaa tattabic ahwaa'ahum xukumka ilaahay dadka hawadooda ha ka raaci sida iyagu ay doonayaan sharciga ilaahay khilaafsan waxdarhum an yaftinuuka can bacdi maa anzala allah ka digtoonow inay kaa fitneeyaan ay kaa leexiyaan ma aha xukumkii ilaahay oo dhan xukumka ilaahay wax ka mida bacdi ka mida walow masalo waaxidaba ha noqdee can bacdi maa anzala allahu ilayk fain tawallow faaclam anama yuriidu allahu an yusiibahum bibacdi dunuubihim haddii taa markaad ugu yeedho ay ka jeestaanoo wax kale ay ka doortaan waxaad ogaataa ad yaqiinsataa inuu ilaahay doonayo dembiyoodu inuu ku ciqaabo oo qof ama dowlad sharcigii ilaahay wax kale ka dooratay waa ciqaab ilaahay arrintaa lafteedu sida aayadda qur-aanka ay tilmaamayso wa inna kaiira min annaasi la faasiquun in badanoo dadka ka midii diyaar uma ahaa ilaahay inay addeecaan oo sharcigiisa ay ku toosnaadaan bal waa garab marsan yihiin afa xukma aljaahiliyati yabquun ma jaahiliyada xukumkeedii bay doonayaan islaamka hortii qaabkii wax loo xukumi jiray miyay rabaan waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun yaa ilaahay ka xukum wanaagsan ay laa axsana xukman min allah cid ilaahay ka xukum wanaagsani ma jirto bal haddaad haysaan keena oo soo bandhiga laakiin arrinta ayaa dareemaya qof iimaan iyo yaqiin leh wuxuu ihi alcalaamatu ibnu baaz raximah اllah aayadda qur-aanka waxa ay tilmaantay ilaahay inuu waajibiyey ilaahay sharcigiisa in wax lagu xukumo wax lagu maamulo mid waliba naftiisa uu ku maamulo cidduu u taliyana uu ku maamulo waxaana amarkaa lagu adkeeyey sideed arrimood ayaa la raaciyey arrinta koowaad waxay tahay alamru bihi si toosa buu ilaahay u amray nebi maxamed iyo cid kasta oo qowlka ilaahay maqasha inay wax ku xukumaan ilaahay sharcigiisa wa an ixkum baynahum bima anzala allah mar labaadka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay dadka hawadooda iyo waxa ay doonayaan inaanu marba kaa marnaba kaa leexin ku dhaqanka iyo ku dhaqista sharciga ilaahay subxaana wa tacaala oo rabbi waa kaa yidhi walaa tattabic ahwaa'ahum hawadooda ha raacina aduu sharciga ilaahay ku toosnow mar saddexaadka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka digay ilaahay sharcigiisa ku xukumkiisa in laga tago ama arrinta la xukumayaa ha yaraato ama ha badnaato ha weynaato ama ha yaraato waxdarhum an yaftinuuka can bacdi ma anzala allah masalo qurana ha noqotee waxaan sharciga ilahay waxba ha ku xukumin iskana ilaali in lagaa leexiyo ilaahay sharcigiisa mar afraadka rabbi subxaana wa tacaala waxa uu tilmaamay jeesashada dadka badankoodu ay ka jeesteen ku dhaqanka iyo ku toosnaanta sharciga ilaahay iyo ku maamulista diinta ilaahay inaanay sabab kuugu noqon inaad ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisii adigu aada ka leexato oo rabbi subxaana wa tacaala wuxu uhi waxdarhum an yaftinuuka can bacdi ma anzala allah waina kaiira min annaasi lafaasiquun waina kaiira min annaasi lafaasiquun dadka faraha badane sharciga ilaahay ka leexday waxba ha ku dagmin xaqa ayaa adiga ku farabadinaya oo ku awoodeynaya oo ku qurxinaya yaraanta ahlulxaqa iyo cidda sharciga ilaahay usoo jeedaa yaanay sabab kuugu noqon kuwa faraha badanee xaqa iyo waddadiisa baalmaray ee halaagsamay inaad ka mid noqoto aada raacdo mar shanaad ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay dadkaa faraha badanee sharcigii ilaahay ku dhaqankiisii iyo ku dhaqistiisii ka jeestay in arrinta ay sabab u noqonayso ilaahay ciqaabkiisu inuu ku habsado fain tawallow faclam anama yuriidu allahu an yusiibahum bibacdi dunuubihim mar lixaadka rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku sifeeyey xukumka aanka ilaahay ahayn dowladi ha samaysato reer ha samaysto qof gurigiisa shirkadiisa iskuulkiisa meheradiisa ha u samaysto xukumka ka ilaahay khilaafsani inuu jahli yahay buu ilaahay sheegay afa xukma aljaahiliyati yabquun ma huwa xukmu ljaahiliya waa xukum kastoo aan ahayn ka ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed uu kusoo dejiyey ayaa xukmu ljaahiliya ah ilaahay subxaana wa tacaala mar toddobaadka wuxuu si wanaagsan oo qurux badan usoo bandhigay xukumka ilaahay mid ka wanaagsani inaanu jirin oo ka cadaalad badan oo danaha adduunye kuwa aakhiraba sida xukumka ilaahay loogu gaadhayo loogu gaadhayo marka sideedaad rabbi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay iimaanka iyo yaqiinta qofka qalbigiisa ku jirtaa inay sabab u noqoto inuu qofku ogaadu aamino bianna xukma allahi huwa khayru laxkaam wa akmaluha wa acdaluha xukumka ilaahay inuu yahay xukumada ka u khayr badan una cadaalad badan una dhammaystiran oo wax ka maqani aanay jirin wanaag kastana jideeyey xumaan walbana ka digay qofka xukumka ilaahay ka taga ama iimaankii arrintaa tusi lahaa ee indhihiisa uu ku arki lahaa carabkiisana uu ku dhadhamin lahaa baa ka maqan ama iimaankiibaa daciifo waa qof qalbiga ka buko nifaaq baa ku jira inuu leegyahayba oo nifaaqa ayaa keenay inuu la qurux badnaado xukumka ilaahay mid aan ahayn oo uu la macaanaado xukumka ilaahayna uu la qadhaadhaado oo uu la fool xumaado ilaahay subxaana wa tacaala mar kale wuxuu kitaabkiisa ku sheegay ujeeddada kitaabka ama kutubtaba loo soo dejiyey inay tahay in la ysku xukumo ciddii loo talinayana lagu xukumo wa algaayatu min tanziili اlkutub kitaabkan qur-aanka iyo kuwii ka horreeyeyba looma soo dejin kitaabka qur-aankaa sida kufaartu in fara badan oo muslimiinta ka mid ah cuquushooda ay ku tallaaleen in dumarka lagu meheriyo oo qura ama dadku marka ay geeriyoonayaan naftu ay ka gurmayso yaasiinka lagu akriyo o lagu gun- gunaanado ama xabaalaha in lagu dul akriyo inta la sharaxo la qurxiyo guryaha in laga soo laalaadiyo iyo gawaadhida oo la daawado ilaahay wuxuu u soo dejiyey qof waliba naftiisa inuu ku xukumo oo uu ku maamulo cidda uu maamulona inuu ku maamulo ilaahay baana taas si cad u sheegay oo aan shaki lahayn inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaas ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ihi kitaab baanu kugu soo dejinay maxaa loo soo dejiyey litaxkuma bayna annaas si aad dadka ugu xukumto kitaabkaas oo aada ugu maamusho maaha nebi maxamed oo qudhaa rusushii ka horraysayna kutubtii lagu soo dejiyey inay kutubtaasi wax xukumtaabaa loogu soo dejiyey kaana annaasu ummata waaxida fabacata allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriin waanzala macahum alkitaaba bilxaq liyaxkuma bayna annaas ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu soo diray nebiyaal dadka u bushaareynaya una digaaya nebiyada ilaahay wuxuu u soo dhiibo uu ku soo dejiyey mid walba kitaab kitaabkaasi oo xaq ah oo cadliya oo dana oo maslaxad ah maxaa loo soo dejiyey kitaabka liyaxkuma bayna annaas si kitaabkaasi dadka u xukumo isagu u hogaamiyo oo isagu u hago oo isaga ay u raacaan allah subxaana wa tacaala kitaabkaa soo dejiyey kitaabka qur-aanka waa kitaabka kutubtii ka horraysa o dhan ilaahay uu ku nasakhay dadkao dhanna uu ku waajibiyey inay rumeeyaan oo ay raacaan waa allihii basharkan abuuray waa allaha cid ka taqaana aanay jirin oo xoogaal uga ah waa allaha subxaana wa tacaala u aqoonta badan maa yuslixu axwaalahum waxaa xaalkooda cibaado iyo xaalkooda dhaqanba uu ku hagaagayo waxaa sharka iyo fasaadka iyo fitanka iyo jariimada iyo dhibaatada ay kaga badbaadi karaan waxaynu leenahay kuwa calmaaniyiinta ah ele diintu dadka uguma filla danahooda iyo masaalixdooda inay gaadhsiiso ee ha ku koobnaata masaajidka iyo xidhiidhka ka dhaxeeya addoonka iyo ilaahay subxaana wa tacaala oo qura cibaadaadka u jeedaan duquus mucayan oo maalmaha qaarkood la sameeyo oo dowladihii islaamka qaar fara badan arrintaasi ka dhaadhiciyey markii dambena usoo daadegay shucuubtii shucuubtiiba waxa ay ku leeyihiin maanta diinta aada ha usii qabsanin iska tuko haddaad doonto jumcaha un tuko magacana muslimka ahaw laakiin qof diintii ilaahay ku dhaqma oo iyadu xidhihiisa ay tahay iyo hagihiisa ha noqonin waxaynu kuwaa ku leenahay iyo cid kasta oo dhawaaqyooda ku dagantay antum aclamu am illaah ma idinkaa cilmi badan mise ilaahay subxaana wa tacaala ma ilaahay baa subxaana wa tacaala danaha addoomihiisa u aqoon badan mise idinka ayaa u aqoon badan ilaahay subxaana wa tacaala mar kale isagoo muujinaya qiimaha uu leeyahy alxukmu bisharci illah wuxuu tilmaamay inuu yahay arrin ilaahay uu la gaar yahay oo ka mida keliyeynta ilaahay subxaana wa tacaala in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyaah xukumka ilaahay oo qura ayaa iska leh khalqiga iyo abuurka yaa leh ilaahay baa leh alaa lahu lkhalq maamulkana ilaahay kelidii isaga ayaa leh ma kala reebin labadaasa ilaahay waa israaciyey alaa lahu alkhalqu waalamru amarkuna waa laba amarka qadarka ah kaa ilaahay isaga ayaa iska leh wixii ilaahay uu doono ee uu xukumo ayuunbaa caalamkan ka dhacaya sida rabbi subxaana wa tacaala uhi wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ina allaha kaana caliima xakiima amarka noociisa labaad waa amarka sharciga ah waa xalaalayn iyo xaaraantimayn iyo waajibin iyo jidayn iyo sharciyeyn ilaahay subxaana wa tacaala kelidii buu xaq u leeyahy in ilxukmu ila lilah waxaanu ilaahay tilmaamay xukumku inuu ka mid yahay tawxiidka keliyeynta ilaahay sifada ilaahay uu leeyahy sifatu rububiya rabbinimada ayaa xaakimnimadiisuna faracay ka tahay lahu an yaxkum limaada liannahu rabu lkhalq wuxuu xaq u leeyahay inuu xukumo waayo khalqiga isaga ayaa rabbi u ah isaga ayaa abuuray isaga ayaa mulkiyo dhammaantoodba leh isaga ayaanay tahay inuu maamulo sida noloshooda ilaahay u maamulo ee uu u noolaynayo marna ruuxdiiyo nafta uga qabanayo ee arsaaqdooda ilaahay subxaana wa tacaala u maamulo kuu doonana qani uga dhigay kuu doonana faqiir uga dhigay ayaa rabbi wuxuu xaq u leeyahay acmaashooda iyo afcaashoodana inuu maamulo oo ka wanaagsanna uu u fasax uu ogolaado ka xunna ilaahay subxaana wa tacaala inuu u diido xaq buu leeyahy rabbi subxaana wa tacaala walahu lxukmu wa ilayhi turjacuun ilaahay isagoo qura ayaa xukumka iska leh cid kale ma yeelan karto lama siin karo cid kalena lagama qeyb gelin karo haddii cid kale la siiyo waxay noqonaysaa shirkun fi اrububiya wa shirkun fi اlcibaada wa shirkun fi اlasmaa'i wasifaat haddii la idhaha ilaahay cid aan ahayn baa xaq u leh inay wax xalaaleeyaan ama ay wax xaaraantimeeyaan ciddaasi ama culimo ha noqoto ama baarlamaanna ha noqoto dowlada ay leeyihiin ama madaxweyneyaal ha noqoto sifadii ilahay in la siiye bay noqonaysaa taasina waa shirki weeyi wama اkhtalaftum fiihi min shay faxukmuu ilى allah ilahay un baa loo celiya meel kale looma celin karo ilahay rabbinimadiisaaba keensanaysa inuu kelidii wax xukumo sida aanu rabbi kale u jirin cid kaloo wax xukumaysaana waa inaanay jirin makhluuquna dhammaantiiba waa inuu noqdo fuliye ilaahay subxaana wa tacaala xukumkiisii fulinaya qofka ka dhigta makhluuq magaca la doonaybaa ha loo bixiyo sharciyeeye waxna u xalaalaynaya waxna ka xaaraamtimaynaya rabbi ayuu ka dhigtay isagu magacu doonayaba hawla baxee lakiin xaqiiqadu waa taa ilahay baa hi ittakhaduu axbaaran waruhbaanu arbaaban min duuni illah walmasiixa bna maryam wma umiruu ila liyacbuduu ila ilaha waaxida laa ilaha ila huwa subxaanahu cama yushrikuun waxa ay rabbiye ka dhigteen buuhi ilaahay culimadoodii iyo kuwoodii cubaadda ahay cibaadada badnaa ilaahay sokadii nebi ciisena waa ka dhigteen rabbinimadaas talo nooceebehed sawirkee bay lahay cadi ibnu xaatim oo ahaa nasraani markii hore kristaan ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku uhi rasuulka ilaahayow umanaanaan tukan jirin umanaanaan soomi jirin wuxuu u qaatay cidda loo tukado ama loo soomo in rabbi laga dhigtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi miyaanay ahayn kuwo wax idin xalaaleeya oo idinkuna aydan ictiqaadi jirin o aydan aamini jirin waxa ay xalaaleyn inuu xalaal yahay miyaanay ahayn kuwo wax idinka xaaraantimeeya oo idinkuna aydaan xaaraan u arki jirin waxa ay xaaraantimeeyeen wuxu uhi ha rasuulka ilaahay oo sidaasi ayay xaqiiqadu ahay rabbi ka dhigashada aayaddu ay sheegaysaa waa taas buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar haddaad xalaaleyntii iyo xaaraantimayntii isaga aada siisay iyo jidayntii iyo sharciyeyntii ha uba tukan haddaad doonay sidoo ilaahay u tuko ha u soomin oo ilaahay oo qura u soon rabbi ayaad ka dhigatay xaqiiqa ahaan waxaanu ilaahay tilmaamay cidda xalaaleynta iyo xaaraantimaynta la siiyo ee makhluuqa in ciddaasi la caabuday oo arrintaa lafteedu ay cibaado tahay ay xukunku waa cibaado haddaad ilaahay subxaana wa tacaala u dayso xalaaleyn iyo xaaraantimeyn oo kelidii inuu xaq u leeyahy aada aaminto oo wuxuu ilaahay xalaaleeyena xalaal aad u aragto wuxuu xaaraantimeeyena xaaraan aad u aragto mid ilaahay xukumkaa ku caabuday baad noqonaysaa haddaad xukumkaa cid kala siisana ciddaasaad ku caabudday walihaada u fiirsa aayadda waxa ilaahay subxana wa tacaala ku gebagabeeyey wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaa ilaahan waaxida lama amrin ilaah qura inay caabudaan mooyaane markaasuu haddana kelimatu tawxiid ilaahay sii daba dhigay laa ilaaha ilaa huwa subxaanah ilaahay oo qura ayaa cibaado xaq u leh cibaado xukumka ayaa ka mid a markaasuu haddana xukumka in ilaahay cid lagala qeyb geliyo ilahay uu kadig u ihi subxaanahu camaa yushrikuun in ilxukmu ila lilah amar an laa tacbuduu ila iyah walaa yushriku fii xukmi axada ilaahay xukumkiisa cidna lama wadaagi karto qofka ilaah iyo cid kale xaakim ka wada dhigata xalaaleeye xaaraantimeeye jideeye wuxuu noqonayaa mid shirki sameeyey oo allihii khaaliqa ahaa iyo makhluuqii maseeyey buu noqonayaa sida ilaahay uu gooni ula yahay abuurka dadka iyo makhluuqaadka oo dhan oo cid la abuurtay aanay u jirin ayaa wuxuu ilaahay gooni u leeyahay bilxukmi walamr xukumka iyo amarka alaa lahu alkhalqu waalamr cibaadadaasi xukumka la yidhaahdo waxaa lagu xaqiijin karaa oo lagaga soo bixi karaa ifraad ullahi bilxukmi walinqiyaad lisharci illah in ilaahay loo gooni yeelo xukumka oo inuu kelidii inuu wax xukumo xaq u leeyahay la aamino cid kalena aanay xaq u lahayn sharciga ilaahayna in loo hoggaansamo xaqiiqada islaamkuna intaasaabay ku urursan tahayba waa ka yidhi shaikhu lislaam raximah اllah falislaamu yatadamanu alistislaama lilahi waxdah islaamku wuxuu koobsanayaa oo magaca macnihiisaba laga dhadhansanayaa in ilaahay oo qura loo hoggaansamo faman istaslama lahu waligayrihi kaana mushrika ka u hoggaansama ilaahay iyo cid kale mushrik buu noqonaya hoggaansankiibuu ka dhaxaysiiyey ilaahay iyo makhluuq waman lam yastaslim lahu kaana mustakbira kaan ilaahay u hoggaansamina muxuu noqonayaa mid iskibriye buu noqonayaa mustakbira can cibaadatihi waalmushriku bihi waalmustakbiru can cibaadatihi kaafir ka ilaahay subxaana wa tacaala iyo cid kale ka dhaxaysiiyey xukumkii iyo hoggaansankii iyo ka iska kibriyey ilaahay cibaadadiisii labaduba kaafiriin weeyi walistislaamu lilahi waxdahu yatadamanu cibaadatahu waxdah wa taacatahu waxdahu hoggaansanka ay waajib tahay ilaahay oo qura in loo hoggaansamaa wuxuu koobsanayaa in ilaahay oo qura la caabudo ilaahay oo qurana la adeeco oo lagu adeeco fi اtaxliili wاltaxriimi wa fi الtashriic ilaahayna waa ka tilmaamay kuwa wax cid kale ay jidaysay diin ka dhiganayaan ama sharci iyo xukum inay kuwaasi ka dhigteen shurakaa maca allah am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiin maa lam yaadan bihi illah ilahay magacyadiisa waxaa ka mida alxakiim iyo alxakam oo macnihiisu uu yahay allah xikmadda ku sifaysana shay walba siduu u habboonaa u siduu ku habboonaa u abuuray wa xikmat ullahi fii khalqi shay walbana siduu ku habboonaa munaasibka uu ku uu ku hagaagaya u jideeyey wa xikmat ullahi fii sharcihi wa xukmihi oo macnihiisu uu yahay mar labaad allah xaakimka ah ee xaqu leh inuu wax xukumo oo waxuu ku xukumo qadarkiisa iyo qadihiisa iyo sharcigiisa iyo diintiisa afa gayra allahi abtagii xakamaa ma midaan ilaahay ahayn baan ka dhigtaa xakam wa qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam ina allaha huwa alxakam wa ilayhi alxukmu rawahu abu daawuud waannasaa'i ilaahay isaga ayaa alxakam ka xukumaha ah xukumkuna xagga ilaahay buu noqonaya wax allaalo wixii axkaama waa in sharcigiisa laga qaato oo meel kale aan laga qaadan mar kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ishaaray rabbinimadiisa inuu ku mutaystay inuu wax xukumo wama اkhtalaftum fiihi min shay faxukmuu ilى اllah waxaad isku khilaaftaan xukumkiisa ilaahay u celiya waayo muxuu ilaahay taa ku mutay dalikum اllahu rabbii calayhi tawakaltu wa ilayhi uniib faatira asamaawaati waalard war hadda u fiirso muxuu xaq ugu yeeshay inuu wax xukumo waayo kelidii buu rabbi yahay alkhaaliqu almaaliku lmudabbir kelidii buu abuuray oo uu leeyahay u maamulaa marka ayaa xaqu leh inay la xukumaan waa faatira asamaawaati walard kuma abuuray samooyinka iyo dhulalkan hauye xaqa ha u yeeshay inuu wax xukumee ilaahay oo qura mar kale rabbi subxaana wa tacaala wuxuu si adag u sheegay ilaahay sharcigiisa in lagu dhaqmo ciddii loo talinayana lagu dhaqaa inay ka mid tahay sifaadka muuminiinta oo qofka inta xukumkii ilaahay ka maqani waa in iimaankiisii ka maqan hadduu xukumkii ilaahay ka wada maqan yahay iimaankii oo dhan baa ka maqan haddii qaybo ka mida ay ka maqan yihiinna qaybo iimaankii ka mida ayaa qofkaasi ka maqan sifaadka muuminiinta dhabta waxaa ka mid ah taxaakum ilaa sharci illaah ilaahay sharcigiisa in loo xukum doonto oo meel kale aan loo xukum doonan sharciga ilaahay in wax lagu xukumo wax kale aan waxba lagu xukumin yay sifo u tahay ilaahay sharcigiisa midaana inay xukum doontaan ama cidda ay maamulayaan arrimooda inay ku maareeyaan xukumkii ilaahay midaan ahayn waxay sifo u tahay munaafiqiinta labadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala hal meela ayuu ku wada sheegay inamaa kaana qowla almu'miniin ida ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waatacna wa ulaa'ika hum lmuflixuun waa kaa mowqifka muuminiintu marka loogu yeedho xukumka ilaahay iyo xukumka rasuulka odhaahdooda iyo jawaabtoodu waa maxay waanu maqallay waanaanu addeecno waanu yeelnay waanu u hoggaansamaynaa kooda wanaag la faraa sidaasuu odhanayaa ka xumaan laga reebaa sidaasuu odhanaya ka la ydhaa qadiyadan iyo dacwaddanina dhex taalla sharciga ilaahay aynu ku kala baxno wuxuu odhanayaa samicnaa wa atacnaa buu odhanaya waa sifadii muuminiinta munaafiqiintu maxay odhanayaan ilaahay baa subxaana wa tacaala inoo sheegay wayaquuluuna aamanaa biاllahi wa birasuul wa aطacna afka waxay ka leeyihiin ilaahay baanu rumaynay oo rasuulkaanu rumaynay oo waanu adeecaynaa bay leeyihiin laakiin ficilkoodu taa waa khilaafsan yihin uma yatawallaa fariiqu minhum min bacdi dalik wamaa ulaa'ika bilmu'miniin sheegashadaa dabeed waxaad arkaysaa iyagoo ka jeesanaya ilaahay diintiisi iyo sharcigiisi oo aan naftooda ku dhaq ahayn cid kalena aan ku dhaq ahayn waxyaabo kale iyagoo ka dooranaya rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy kuwaasi muuminiin dhaba maaha iimaankoodu iimaankii waajibka ku ahaa ee laga rabay maaha waxbaa ka sii ah ciddii sharciga ilaahay ka jeesatay saasuu ilaahay iimaanka ugu diiday ama iimaankii oo dhan baa loo diidayaa la leeyahay maba laha ama waxaa loo diidayaa iimaankay waajibkaha dhammaystirankiisa waxaanay ahlucilmigu si cad oo qayaxan u sheegeen sida shaikhulislaam raximah ullah qofka loogu yeedho sharcigii ilaahay war kaalay qadiyadda inoo dhaxaysa sharciga ilaahay aynu ku kala baxnee ee diidee yidhaahda maya wax kale inoo gee faaliyaha inoo gee hayna kala saareen odayga reerka ee xeer yaqaanka inoo gee maxkamadda qaanuunka wax ku xukumaysa iyo xeerarka inoo gee sharcigii ilaahay sidaa ku diidaa inuu munaafiq yahay buu tilmaamay shaikhu lislaam ibnu taymiya raximah ullah culimaduna taa inay isku waafaqsan yihiin buu tilmaamay nifaaqiisu heerku doonaya darajadu doonaya ha gaadhsiisnaado laakiin waxaa sharciga ilaahay u diiday ka hor istaagay shaki la-aan waa nifaaq ilaahay subxaana wa tacaala mar kale wuxuu iimaanka iyo islaamnimada uu ka anfiyey ka ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisii wax kale ka doortay oo rabbi wuxu uhi alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila طaaguut waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu الshayطaanu an yudilahum ضalaala baciida rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyay miyaanad arag kuwa sheeganaya inay rumeeyeen sharcigan lagugu soo dejiyey nebi maxamedow afka waxay ka leeyihin muslimiin muuminiina baana nebi maxamed waanu rumaynay iyo diinta ilaahay kusoo dejiyeyba diimihii horena waa rumaysanay nu'minu bijamiici اlkutub wa bijamiici اrusul kutubta o dhanna waa rumaysanay rususha o dhanna waa rumaysanay haddana yataxaakamuuna ila طaaquut waxay isula xukum tegayaan mid wax ku xukumaya ilaahay sharcigiisa waxaan ahayn saaxiir ha noqdo faaliya ha noqdo oday reer u talinaya ha noqdo qaadii maxkamad qaanuun uu yaallo wadci oo la dejiyo sharciga ilaahay khilaafsani ha noqdo kaasi ayay u tegayaan oo sharciga ilaahay ay kaba fadilayaan oo ay ka dooranayaan waxaana la amray xukumka ilaahay ka aan ahayn inay iska fogeeyaan oy ka durkaan wa yuriidu shayطaanu an yudilahum dalaalan baciida shaydaanna wuxuu doonayaa si fog inuu u lumiyo walxukm bigayri ma anzla allah ilaahay sharcigiisa midaan ahayn in loo xukum taga ama laysku xukumaa waxay ka mid tahay dabinada uu shaydaanku u dhigto bani aadamka ee uu doonayo in uu ku ugaadhsado si uu naarta isaga ilaahay uu ku xukumay iyaguna ay oga u galaan ay ugala qayb qaataan fakayfa ida asaabathm musiiba bima qadamat aydiihim uma jaa-uuka yaxlifuuna billah in aradnaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqa marka ay musiiba ku dhacdee la yidhaahdo musiibada waxaa sabab idinku ah ilaahay sharcigiisii baad khilaafteen waxay odhanayaan niyada iyadu way wanaagsanayd waxaanu doonay dadka adduunyadooda inaanu hagaajinno kuwa ku xukumaya qawaaniinta iyo waxaan sharcigii ilaahay ahayn marka lagala hadlo waxay qaarkood odhanayaan wallaahi ilaahay diintiisa ma necbin mana diidayne waxaanu doonaynaa dadka adduunyadooda inaanu hagaajinno in aradnaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqa haddaad doonayso inaad wax hagaajiso waxa uu wax ku hagaagayo ilaahay baa sheegay waa ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa iyo diintiisa mar kale rabbi subxaana wa tacaala waxa uu ka dhigay sharcigiisa xukumka wax lagu xukumayo iimaan iyo cadaalad iyo taaco ka amar qaadasho ilahay laga amar qaato waxaanu sumad uga dhigay qofka wax ku xukumaya sharciga ilaahay midaan ahayn kufri iyo dulmi iyo fisqi waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum اظaalimuun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lfaasiquun saddexdubana waa qeybsaman si ahlucilmigu ay yidhaahdeen gaalnimo diinta lagaga baxayo iyo mid dembi weyna oo gaalada qofka uu ku shabahayo dulmi diinta lagaga baxayo wlmushrikuuna hum aalimuun alkaafiruuna hum aalimuun iyo mid qofku mushrikiinta iyo kufaarta daalimiinta uu ugu ekaanayo diintiiba yaanu ka bixine fisqiguna waa sidaas oo kale weeyi mar kale rabbi subxaana wa tacaala wuxuu caddeeyey calaa lisaani nabiyi sharka iyo fasaadka ka dhalanaya ilaahay sharcigiisa marka laga tago ee wax kale nafta lagu dhaqo iyo cidda loo talinayaba waxaa ka mid a sharki iyo fasaadka ka dhalanaya qofkii naftiisa markuu u talinayo iyo cid kaleba markuu u talinayo ilaahay sharcigiisa midaani wax ku xukumayey inuu ku xukuman yahay inuu yahay ahlu naar oo rasuulku wuxuu yihi alqudaatu halaathun halaahatun garsoorayaashu waa saddex qaadin fi ljanna aw waaxidun fi ljanna wahnaani fi nnaar saddexdaa mid jannaduu gelayaa labana naarta ayay gelayaan qaadi marka la leeyahayna kaa maxkamadda fadhiyo qura maaha bal waxaa ahlucilmigu ay ka gaadhsiiyeen haddii carruur yaryaroo isu far dhiganaysa ay isula kaa yimaadaan oo ay ku yidhaahdaan kaayageebaa far qurux badan qaadigii kale xukumaya inaad tahay oo haddii waxaan cadli ahayn aada xukumto oo mid laga far qurux badan yaha aad tidhaahdo adaa far qurux badan waxaad noqonaysaa xaakimun bigayri ma anzala allah ilaa cadaalad la-aan baad xukumtee xukumka ilaahayna waa cadaaladda eh marka qaadigaa maxkamadda fadhiyun ha eegin adigu iska eg labadaadii carruur ahaabaa isula kaa yimi oo waa ishaystaan waxaanuu igu sameeyey waxaanuu igu yidhi cadaalad kumaad maamulne mid baad si gooniya u jeceshahay adoo arkaya inuu gar daran yahay baad kii kale labada indhood ku dhufatay hal xakamta bisharci illaah qaadi baad tahay sharcigi ilahay miyaad wax ku xukumtay waa maya dulmi baad xukumtay dulmina sharcigii ilaah iyo diintii ilaahay subxana wa tacaala ma aha marka mar kaste oo aad cid kala saarayso xataa masale diiniya ayaa laba qof ayaa isku qabtay masaladii bay isula kaa yimaadeen oo waxay ku yidhaahdeen adaa aqoon diineedna dheereh balna kala saar kaayageebaa saxsan kani wuxuu leeyahy arrintani waa sunna kani wuxuu leeyahy waa bidca weey dabeetana adoo arkaya ka khaldan ayaad u xukumto aad tidhi adiga ayaa saxsan waa sidii waxa weeyaan yuhuudda iyagoo arkaya mushrikiintu inay ka gardaran yihiin nebi maxamed oo nebi maxamed uu ka saxsan yahay ayay mushrikiintii taageereen waa ficlu lyahuud haddaba rasuulku wuxuu yidhi garsoorayaashu ka maxkamadda fadhiya adiga masaajidka fadhiya iyo ka gurigaaga jooga joogow intiinaba garsoorayaal baad noqon kartaane saddex weeyaan buuri rasuulku mid jannaduu gelaya labaduna labana naarta ka jannada gelaya waa nin xaqii garanaya xaqa u garanayana wax ku xukumay xaquna oo wixii ilaahay soo dejiyey labada naarta gelaya mid waa mid xaqii garanaya oo garab maray oo dulmi xukumay midna waa mid isagoo aan waxba garanahayn afkiisa aan haysane wax xukumay oo arrintii wax ka yidhi labadaa dababa naarta inay gelayaan buu sheegay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam mar kale rasuulku wuxuu sheegay isagoo cid kastoo wax xukumaysa la hadlaaya maa min amiiri casharatin ilaa yu'taa yowma alqiyaamati maqluula qof kasta oo toban qof u taliya toban arday oo galaas fadhiya ka soo qaad ama nin ciidanka ka mid ahoo unug toban askariyabuu u taliyaaba ama toban carruuroo aada dhashay baad amiirkoodii tahay ilaa rajulu raacin calaa ahli beyti mas-uulu can raciyati rasuulkaa yidhi toban buu u taliyaa ama in ka sii yarba maalinta qiyaamo waxaa la keenayaa isagoo garbaduub u xidhan garbaduub isagoo u xidhan baa la keenaya yowma alqiyaama rasuulku leh xataa yafuka canhu cadluhu xataa yafukahu cadluhu aw yuubiquhu jawruhu rawahu axmed ilaa cadaaladiisu ay furayso xadhiggaa ay kasii daynayso ama dulmigii iyo jawrkii uu xukumaayey uu halaagayo labaa midkoodunbuu noqonaya markaa isilaali halistaasi ay yowma alqiyaama ku sugaysa qofka ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisii baalmaraya naftiisa iyo cidda u taliyaba aan ku xukum ahayn mar kale rasuulku wuxuu uhi arbacatun yubqiduhum allah afar jinsi oo dadka ka mida ilaahay waa u cadhoodaa cadhada ilaahay baa afartaa ku dhacaysa talo afartaasi waayo bal anu dhegaysano sifaadkoodana aynu iska baadhno albayaacu alxallaaf waa nin baayac mushtaro alaab buu iibiyaayo waa dhaar badan yihi wallahi intaasaa layga soo siiyey wallahi waxba kama faa'iidayo wallahi waa alaabtii u wanaagsanayd wallahi qof horaan intaa ugu diiday mar kastoo kelmadu yidhaaba dhaar buu raacinaya xallaaf kaiiru lxalif ilaahay magiciisii buu ka dhigtay miduu alaabtiisa ku socodsiiyo hadduu doonayo run baa ha sheegaya marka dambe inuu been ugu dhaarta way sabab ugu noqonaysa waalfaqiiru lmukhtaal iyo qof faqiira oo haddana iskibrinaya oo cirkaa isla maraya wuxuu ku kibraba ma haya haddana waa iskibrinaya xumaan qalbigiisa ku jirtaa markaa kibira ka keentay ee adduunye xataa kibrisaba ma hayaba washaykhu zaani iyo oday weyn oo da-ahoo haddana zinaystay yacnaa wuxuu gaadhayba waktigii qofka hamadiisu ay jabaysay ama ay yaraanaysayba haddana khubs iyo xumaan qalbigiisa ku jirtaa ku kicinaysa zina inuu sameeyo ilaahay waa u cadhoonayaa walimaamu aljaa'in waa ka afraad waa qofkii xaakimka ahaa ee jawr iyo dulmi xukumayay kaasi waa raadka xun ee xaakimka ilaahay sharcigiisa midaan wax ku xukumaya arrintaasi ay kaga tegayso fi dunya walaakhira shacabkii iyo ummaddii ilaahay sharcigiisa midaan ahayn lagu xukumayey raad intee leeg bay arrintaasi kaga tegaysaa wuxuu rasuulkeenu yihi wamaa lam taxkum aimatun bikitaab illah ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum rawahu lbayhaqi dadka aanay kuwa u taliyaa ilaahay kitaabkiisa ku xukumin ilaahay dhibka iyagu dhex dhigaya khilaaf buu ilaahay dhex dhigayaa iyo dagaal iyo colaad iyo rabsho taagan weligood ba is afgaran maayaan o dhinac u jeesan u wada jeesan maayaan waayo sharcigii ilaahay isku afgaran lahaayeen iyo raxmaddii ilaahay ee quluubtooda burcad isu marin lahayd baa maqan shar baa meesha yaalla qawaaniin iyo axkaam jaa'ira wma xakamuu bigayri ma anzla allah ilaa fashaa fihim اlfaqr ummadda islaam sheeganaysa haddana sharcigii ilahay mid aan ahayn isku xukumaysa dhaqaala xumo arrintaa inay ka qaadaysaa buu rasuulku sheegay calayh الsalaatu wasalaam oo faqrigu dhexdooda uu ku faafayo arrimahaasoo dhammina waxay muujinayaan qiimaha uu leeyahay xukunka ilaahay iyo sharki iyo fasaada ka dhalanaya in wax lagu xukumo sharciga ilaahay midaan ahayn waxaan intaa uga gudbayaa oon si kooban u dul marayaa waa maxay midhaha fiican ee laga helaya adduun iyo aakhiraba ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa qofku hadduu ku maamulo naftiisa iyo cidda uu taliyo mansabkiisa mas-uuliyad heerku doonayaba ha gaadhsiisnaadeen waxaynu ogsoonnahay ilaahay inuu xukumay sidaa aada maqasheen in sharcigiisa wax lagu xukumo ilaahay baa arrintaa jideeyey ilaahayna addoomihiisa wuxuu u sharciyeeyaa oo u doortaa uun maa fiihi nafcun wa maslaxatun wax nafcigooda iyo dantooda ay ku jirto adduunyada iyo aakhiraba idan mar hadduu ilaahay noo dooray in sharcigiisa nafaheenna iyo ciddaynu u talinaba aynu ku xukunno waxaa manfacadeenna adduunyo iyo taakhiriyo maslaxadeenna adduunyo taakhiriyo danteennuba ay ku jirtaa taa ilaahay uu inoo sheegay kitaabka ilaahay uu amray inaynu raacno dhammaanteenba uhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum ka ilaahay xaggiisa laydinka soo dejiyey raaca ee ilaahay uu amray qof waliba naftiisa iyo cidduu u taliyo inuu ku maamulo waa kitaabka ilaahay markuu sifeynayey uu yidhi waanzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq musadiqa lima bayna yadayhi min alkitaab wamuhaymina calayh faxkum baynahum bima anzla allah walaa tattabic ahwaa'ahum waa kitaabkii ilahay uhi isku xukuma ayuu sifaadkiisa wanaagsan inoo sheegaya waxaa rabbi uu leeyahay waxaanu kugu soo dejinnay kitaab xaqa wax allaalo wuxuu war sheegay waa run beeni kuma jirto wax allaaliyo waxa uu xukumay waa cadaalad wax allaaliyo wuxuu diiday waa wax xun oo qofka aan dan iyo maslaxadi ugu jirin wax allaaliyo wuxuu jideeyey waa wax wanaagsan waa kitaab khayrkii kutubtii ka horreysay ku jiray oo dhami uu ku dhan yahay musadiqan limaa bayna yadayhi min alkitaab wamuhayminan calayh bal waxbuu dheeriyey khayr fara badan buu dheeriyey faxkum baynahum bima anzla allah walaa tattabic ahwaa'ahum kitaabkii ilaahay markuu sidaa u ammaanay wuxuu ku xigsiiyey amar toosa oo rabbi uu leeyahay ku xukum haddaba kitaabkaa dadkana hawadooda ha raacin waayo hawada dadku iyo doonistoodu sifaadka kitaabkaasi uu leeyahay ma laha mar kale rabbi kitaabka uu leeyahay isku xukuma ayuu inoo sifeeyey qad jaa'akum min allahi nuuru wa kitaabu mubiin yahdi bihi allahu man itabaca ridwaanahu subula asalaam wayukhrijuu min adulumaati ila annuuri biidnih ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idiin soo dejiyey nuur iyo kitaab cad xaqa iyo baadilkana kala caddaynaya waxa xun iyo waxa wanaagsanna kala saafaya oo kala saaraya kitaabkaasi qofka raaca ilaahay wuxuu ku hanuuninayaa waddada badbaadada waddada laga lagaga badbaado shar iyo dhib oo dhan adduun iyo aakhiraba waayo kitaabka ayaa caddaynaya subula asalaam waddadii badbaadada qofka kitaabkaasi ka maqan yahayna ma yaqaano waddada lagu badbaado walihaada u fiirso kuwa maanta qawaaniinta wadciga ah iyo dasaatiirta ay samaysteen ee kufriga ah ee wixii ilaahay xaaraantimeeyey xalaalaynaysa wax ilaahay xalaaleeyeyna wax ilaahay subxaana wa tacaala uu xaaraantimeeyey xalaalaynaysa wax ilaahay xalaaleeyeyna xaaraantimeynaysa kuwa samaystay ee maanta dadka muslimiintaa dowladahooda iyo shucuubtoodaba u ammaanaya bal u fiirso distooradooda iyo nidaamyadooda qawaaniintooda wadciga ah nabadgelyo ma ku gaadheen abadan yurub iyo maraykan imise qof baa sanadkii ama maalintii lagu dilaa yaani new york tusaale usoo qaado isbarbar dhig hargeysa iyo new york teebay fara badan yihiin dadka lagu laaya laa shaka walaa rayb waxay fara badan yihiin new york dadka lagu laayaa fara badan haddana waxay inoo sheeganayaan in nabadgelyo ay haystaan innagana nabadeennu ay tahay mid muhadada halis waxa weeyaan inay ku jirto maxaa dadka muslimiinta nabadda siiyey waayo iimaan baa qulubtooda ku jira ka celinaaya badankooda ilaa mid shahwadiisa iyo doonistiisu ka qaalib noqoto hawadiisa raaci mooyaane inay dadka muslimiinta laayaan oo dhiigooda waxa weeyaan ay xalaashadaan waana waddada badbaadada ilaahay subxana wa tacaala kitaabkiisa waxa weeyaan uu ku sheegayo uu ku tilmaamayo wayukhriju min adulumaati ila annuur kitaabkana cidda raacdee naftooda iyo cidda u taliyaanba ku xukumta wuxuu ka saarayaa mugdiyada nolosha oo dhan iyo jahliga iyo akhlaaq xumada iyo dhaqamada liita iyo dulmiga iyo shar oo dhan nuurka iyo iftiinka xaggiisa uu saaray wayahdiihim ilaa siraatin mustaqiim waddada wanaagga loo maro wanaagga adduunye ka aakhiro ee qofka qaadee mara jannada kula dhammaanaysa waddadaasi ayaa kitaabkani dadka uu tusayaa famaa calayka ilaa an taxkuma bihi wa tataxaakama ilayh marka maxaa kula gudboon inaad naftaada ku xukumto iyo ciddaad u taliso isagana aada u xukum doonato ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwab waa aayad qur'aan ah oo tilmaamaysa wanaag la sheego wax wanaag lagu tilmaami karo wanaag adduunye ama mid aakhiro oo qur-aankani dadka aanu tus ahayn waddadii gaadhsiinaysa aanu u tilmaamahayni inaanu jirin ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwab qur-aankani wuxuu ku hanuunayaa cidda raacda waddada u toosnaanta badan ee u wanaagga badan ee qofku dantiisa iyo maslaxadiisa si dhammaystiran adduuniya akhraba ugu gaadhayo taasuu ku hanuunayaa dadka hadday noqoto xagga cibaadaadka wuxuu tusayaa axsana alcibaadaat ee qofka qalbigiisa iyo xubnihiisaba tahiraysay hadday noqoto xagga mucaamalaadka axsana almucaamalaat guurka kii ugu wanaagsanaa buu islaamku soo reebay kuwii akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada ku dhisnaana waa hurgufayoo meesha waa ka saaray iibka hadday noqoto iib kasta oo keenaya nacaybsho dadka dhexdooda ah ama in laysdhaco las laysdhiig miirto iyo in dadka waxa weeyaan xoolahooda xaqdarro lagu cuno islaamku waa xaaraantimeeyo waa mamnuucay wahaakadaa kuwaa tusaalayaal u qaado cuquubaadka kitaabka qur-aanka lagu sheegay waa cuquubaad ciqaabiyo sabab u noqonaya inay xumaantu ka suusho mujtamaca muslimka dhexdiisa haddaanay suulinna inay yaraato hal qof baa waxadaya xukumki ilaahay marka lagu oogo arrintaasi ummad dhan bay ka celinaysaa tuugada ummad dhanna maalkoodii iyo naftoodii bay u badbaadinaysaa iyagu maanta waa caayaan waxay idhahdaan waa bahalnimo dadka masaakiinta dumarka iyo carruurta ay duqaynayaane qumbuladaha halista ay la dhacayaan bahalnimo ma aha tuug dadka xoolahoodii xaday oo gacantii uu ku xaday laga jaray si ummaddu xumaanta noocaas ay uga waantowdo oo cidina waddadiisaasi aanay u marin waxay u arkaan jariime inay tahay waxaa lagu sameeyey walihaada baa tuugadu kamaradun bay iska eeg iska eegaan iyagu iyo boolis dukaan kasta iyo meel kasta iyo xafiis kaste iyo shaaric kaste kamarad baa ku rakiban haddii kale akhasu sariqa tuugata u liidata ayaa kuwooda mutacalimiinta sheeganaya jaamacadaha dhigta iyo kuwooda xataa xoole iyo maal haystaa ay ku kacayaan soo maydaan ogeyn mar ay rabshado ka dhaceen waxa weyaan ingiriiska gaar ahaan waxa weeyaan london kamaradahoodii waxay muujiyeen nin dhanoo ilmo yaroo iskuul ka soo rawaxay shandadiisii intuu furtay nusu saacihiisii ka xadayoo kala baxaya ama wixii yaraa ugu jiray kamiiyo waxyaaba yaroo ugu jiray buu kala baxaya iimaan celiye ayaan jirin xadkii ilaahay ugu talagalay dadka xumaanta inuu ka celiyana waa kuwan caayiya la dagaalamaya walihaada baa tuugadu si hayr caadiya ay u faafsan tahay innaga waa taa subermarketyada iyo bakhaarada waaweyn iyo meel walba aynu iska dhex mushaaxayno kamaradina kuma rakibna ninkii dukaanka iibinaya halka u horraysuu fadhiya waxaad jeebkaa kusoo guratay warkamaayo kura baari maayo markaad ka baxayso maxaa inaga celinaya inaynu alaabtaa guranno dadka badankooda iimaan baa ka celinaya kaanuu iimaan ka celinayn cala alaqal xishood xishoodkuna iimaanku ka mid yihi wuxuu isleey waad fadeexadoobe waxaa la odhan doonaa ninkii weynaabaa bakhaar ka xaday xabad saabuuna laakiin iyaga iimaan iyo xishood ka celiyaa ma jiro xabad saabuuna inay xadaan kamaradda ayuunbay iska eegayaan hadday kamaraduhu baktiyaan gacantay wada saarayaan waxa meesha ay ku jiraan waxa weeyaan yaalla ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam waxaad eegtaa tafsiirka aayadda marka uu ka warramayo u balballaadhinaya alimaam shinqiiti raximah llah adwaa lbayaanka yaani sifa cajiiba oo aada u qurux badan buu usoo bandhigay waxaa ka mida midhaha qofka iyo qoyska iyo qabiilka iyo ummadda iyo shacabka iyo dowladdu ay ka faa'iidayso xukumka ilaahay subxaana wa tacaala taxqiiqu alxayaati alkariima alطayiba lilmuslimiin waxaa muslimiintu nolol wanaagsan oo sharaf iyo qiimo leh ay ku gaari karaan kitaabka ilahay inay raacaan oo naftooda iyo cid kastoo ay u taliyaan ay ku maamulaan noloshii dhabta ahayd istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum lima yuxyiikum ilaahay ajiiba rasuulkana ajiiba markuu ilaahay idinku yeedho ama rasuulku idinku yeedho limaa yuxyiikum ay limaa fiihi xayaatukum alxaqiiqiya ayiba wax noloshiina wanaagsanee dhabtahay ay ku jirto nolosha wanaagsanee dhabtaa baa lagu gaadhaya walihaada baa ummaddan qeybteedii hore ilaahay kitaabkiisa uu xukumi jiray noloshii u wanaagsaneed ay ku gaadheen ku-xukumka iyo isku xukumka kitaabka ilaahay waxaa lagu gaadhayaa masaalix iyo danaha oo dhan kuwa adduunya kuwa aakhiraba waxaa lagaga badbaadayaa fasaad iyo shar iyo mugdi noocyadiisoo dhan waxaa sidhaba u dhaqan gelaysa cadaaladda sharciga ilahay marka la ysku maamulo sharciga ilahay waa cadaalad ina allaha yaamuru bilcadli walixsaan wayanhaa can alfaxshaa'i walmunkar waxaa meesha ka baxaya dulmiga waxaa suulaya oo baaba'aya ama yaraanaya oo ururaya jariimada dilka dhaca kufsiga tuugada iyo xadista boobka waxaasoo dhami meesha waa ka baxayaan waayo qof waliba wuxuu ogaya cadaaladii inay meesha taallo oo cadaaladda la marinayo laakiin qofku hadduu og yahay jaraa'imkaa markuu sameeyo haddaanay cidiba waxba yeelahayn ama xadhig yaroo kooban loo qorayo oo halkaa jeelka dhexdiisana lagu xanaanaynayo kama istaagayo jaraa'imta noocaasa waanay fara badanaysa walihaada ba walihaada baa qawaaniintoodu sidan horeba u tilmaamay jaraa'imta ay ka celin weyday ka hor istaagi weyd ixsaa'iyaadka iyo tirakoobyada la sameeyey ee ku qoran xataa bugaagta ka soo baxday maraakistooda iyo xarumahooda daraasaadka iyo wasaaradahooda arrimaha qaabilsan kuwa la turjumay qaar ka midoo aan akriyay haddaad aragto yacni waad yaabaysaa waxay odhanayaan dumarka boqolkiiba dumarka shaqeeya boqolkiiba lixdan baa la kufsadaa bal ka warran waa maraykan iyo yurub ingiriis iyo dhulka laga warramaya boqol kiiba lixdan baa la kufsadaa dadka waxa weeyaan shaqeeya gaar ahaan dumarka ah waxaa dhacda mudaayaqaad ama dhibaatooyin kufsiba yaanay noqone in lagu sameeyo intaasoo qofba sanadkii la dilay intaasoo dhac ayaa dhacay intaasoo meelood baa la jabsaday oo loo dhacay intaasoo xaditaan ama sariqo ayaa dhacday waayo xukumkii ilaahay baa ka maqane waxaa ka celin lahaa akhlaaqda iyo dhaqanka u wanaagsan baa lagu gaadhayaa ku xukumka iyo isku xukumka kitaabka ilaahay dhaqamada xun oo dhan baa meesha ka baxaya alkhuluq alcadiim ee ilaahay qur-aanka uu ku sheegay baa lagu gaadhaya walihaada u fiirso dhaqamada kuwii u xumaa oo bani aadamka fitradiisu ay saliimka tahay uu ka yiqiiqsoonayo ayaa agtooda caadi ka noqday hawlaai alkufaar ilaahay xukumkiisii rumayn waaye iskuna xukumi waaye waddamada islaamkuna dhaqamada xun waxay qeyb uga heleen in la-eg intii ay ka tegeen xukumkii ilaahay subxaana wa tacaala xukumka ilahi waxaa lagu gaadhaya alistiqraaru alamni degenaansho xagga nabadgelyada ah ayaa lagu gaadhaya oo dadkii marka mid waliba xaqiisii uu helo ee cadaalad uu dareemo kii daalimka ah ee gardaraana la qabto rabshadii iska hor imaad iyo dagaallo iyo dhibaatooyin waxa weeyaan dhici maayaan iimaankii baa xaqiiqoobaya dadka iimaankooda ziyaadiy oo dhammaystirmaya marka qof waliba naftiisa uu ku xukumo sharciga ilaahay lianna hada min aliimaan cidduu u taliyana uu ku xukumo barakooyinka samada iyo kuwa dhulkaba waa la helaya oo faqrigii iyo dhaqaalo xumadii alxukmu bigayri ma anzala allah sabab uu noqonaya baa laga badbaadaya qanaacu xataa ilaahay dadka ku arsaaqaya inta xalaasha ay ku qancaan bal u fiirsa iyaga maanta dhibaatada haysato lacag badan bay haystaan warshado badan bay leeyihiin dad badan baa shaqaynayo badankoodii baa shaqo haysta haddana dhaqaalo xumu bay ka cabaadayaan siday u joogaan buu inhiyaar ku dhacaya dhaqaalahoodii markaasuu dumaya bunuugtii u waawaneyd baa kacaysa dagaal ilaahay baa ku socda waayo sharcigii ilaahay midaan ahayn baa meesha ka talinaya ilaahay baa ku sallidaya markay muddo yar joogaanba duufaano iyo dabaylo iyo fatahaano ilahay dadka muslimiinta waxa weeyaan uu ka badbaadiyey samada baraka uga iman maysa shar iyo dhibaata uga imanaya jawigii ay ku noolaayeen baa xataa mid cadaaba ah oo qofku dhibaato u dareemayo oo dhulkii islaamka ayaa dhul jawigiisuu yahay mid qofku nolol caadiya uu ku noolaan karo walow ana ahla alqura aamanuu waataqow lafataxna calayhim barakaati min alsamaai waalard waxaa soo noqonaya ilaahay sharcigiisa qof waliba marka uu ku xukumo naftiisa iyo cidduu u taliyo cizadii iyo sharaftii iyo tamkiinkii iyo hogaamintii muslimiintii hore ay lahaayeen waayo maxay ku gaadheen sharcigan ilahay ay raaceen bay ku gaadheen walilahi alcizatu walirasuulihi walilmuuminiin muuminiinta dhabta ah ee iimaankii qalbiga iyo kii carabka iyo kii jawaarixda iyo xubnahaba dhamaystiray ila sharciga ilahi in la ysku xukumaa iimaanka ayuu ka mid yahay taas ayaa cizadii iyo sharaftii iyo hogaamintii muslimiintu ay lahaan jireen ay kusoo noqonaysaa oo dulliga iyo istidcaafka iyo cadowga gacanta ay ugu jiraane siduu doono ugu talinaya taas ayay kaga badbaadayaan waxaan kusoo gebagabaynayaa maxay tahay waddada loo mari karo ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisu inuu xukumo ummadaha ama alumma alislaamiya guud ahaan shucuubteeda iyo xukuumaadkeeda iyo afraaddeeda iyo usarkeeda waxaan se taa ka horraysinayaa su-aal mudan in la isweydiiyo dadka muslimiintu waxa aan kuwa naftooda iyo cidda u taliyaanba ku dhaqaa sharciga ilaahay uu soo dejiyey may aqoon qawaaniin qaanuunno bashar uu sameeyey iyo xeerar bani aadam uu dejiyey iyo afkaar cuquusha bani aadamka laga tuujiyey sharciga ilaahay baa hagi jira oo maamuli jiray arrin kastoo yar iyo mid kastoo weyna ay ku xukumi jireen intay sidaa ahayna cizo iyo sharaf iyo siyaado iyo hogaamin ayaa mar walba xaliifkooda ahayd oo la socotay goorma ayuu xaalku isbedelay maxaase bedelay ummadda muslimiinta ah wuxuu xaalkoodu isbedeloo dulligaa maanta ay ku nool yihiin ilaahay subxaana wa tacaala uu ku salliday markii ay ka jeesteen barashadii kitaabka ilaahay iyo ku dhaqankii sharciga ilaahay mid walba inta kaga aadane kaga beegan iyo kaalinta isagu uu ku jiro mid waliba markii uu dayacay ayaa waxaa dhacday in cadowgii ilaahay uu ku salliday isticmaar baa ilaahay gacanta u geliyey dhulkii islaamka ma dulmiyin ilaahay muslimiintii deganaa dhulka leada waxaad maqlaysaa maanta waddamada islaamka badankooda lale waddankaasi wuxuu u dabaaldegayaa maalintuu xorriyadda qaatay yacanaa dad la addoonsaday bay ahaayeen maalintii addoonnimadaa laga sii daayey isticmaarkaasi markii uu qabsaday dhulka islaamka waxyaabuu kala dagaalamay waxaa ka mid a caqiidadii saxda ahayd wuxuu muslimiinta ka dhigay kuwo naf ka daya xabaalo oo ku wareega wadaadda arrinta noocaas iyo barakeeya oo qiil u sameeyana wuu samaystay ummaddii dhammayda ummadaha hoggaamin jirtay waxay noqotay ummad qubuuro iyo xabaalo ku foorarta oo kaalinteedii ay maran tahay oo dad kale waxa weeyaan ay la wareegeen waxaanu isticmaaru ku dhuftay dadka muslimiinta takhdiir ibar takhdiiriya qofka marka la qalayo si aanu u damqan o aanu u qaylin irbad kabaabiyeysa ayaa lagu dhuftaa markaa dhakhtarku siduu doonaabuu u rogroganaya u dildilaacinaya u toltolaya irbado noocaasa ayaa lagu muday deetana sida la doonaa laga yeelay waxaa laga masaxay in badanoo muslimiinta ka mida quluubtooda sharciga ilaahay inuu wax xukumo inuu xukumi karo in horumar lagu gaadhayo waxaa lagu canqariyey kuwoodii wax la baray mabaadi kale oo la yidhi tanaa mudan inay wax xukunto oo la geliyey kaalintii ay ku jirtay ilaahay subxaana wa tacaala shariicadiisu iyo rabbi axkaamtiisa iyo diintiisu hurdada noocaasa bay iska galeen dadkii muslimiinta ahaa intaa dabeed waxaa dhacday dadka qaarkood biidni illaahi subxaana wa tacaala inay baraarugeen dhahdeen ayna naxnu min addiin ayna xukmu llah war diintii halkaynu ka taagannahay xukumkii ilaahay mee kadib dadkaasi ay yidhaahdeen ha la baadi doono xukumkii rabbi subxaana wa tacaala halana soo celiyo in shareecadu ay maamusho dadka muslimiinta ah dadkaasi waa qaybsameen waxay ku qaybsameen waddadii loo mari lahaa aariiq ilaa taxkiimi shariica qaarkood xakamuu bima anzala allah fii dacwatihim ila alxukmi bima anzala allah markii ay ku baaqayeen ilaahay diintiisa in la ysku xukumaa inay dib u soo noqoto iyaga laftooda ayaa ka dhigay dacwadooda iyo yidhmadooda mid ku salaysan xukumkii ilaahay qaarkoodna xakamuu bigayri ma anzala allah fii dacwatihim ila alxukmi bima anzala allah markii ay ku baaqayeen xukumka ilaahay in wax lagu xukumo ayaa iyaga laftoodu waxa ay mareen waddo sharcigii ilaahay khilaafsan waxay ku xukumeen bigayri ma anzala allah wixii ilaahay uu soo dejiyey mid aan ahayn waxaa shaki la-aanah allaha waajibiyey sharcigiisa in lagu dhaqmo oo cidda la dhaqaya ee la maamulayana lagu dhaqo inaanu ka tegin waddadii arrintaasi loo mari lahaa ee uu bayaamiyey ugama tegin dadka ra'yigooda iyo cuquushooda iyo afkaartooda ilaahay subxaana wa tacaala waa caddeeyey aan dib ugu noqdee dadka qaarkood waxay yidhahdeen mabaadidii haddaamka ahayd wax duminaysay ee halkii kitaabka ilaahay laga qaaday la dhigay iyada lafteedaynu adeegsanaynaa oo aynu u maraynaa gaadhitaanka ku xukunka sharciga ilaahay haa ulaahi hal xakamu bima anzala allah ilahay diintiisi bay wax ku xukumeen fii dacwatihim ila alxukmi bima anzala allah markii ay ku baaqayeen in ilaahay xukumkiisa wax lagu xukumo jawaabtu waa maya bal mabaadidaasi nooleynteedii bay ka qayb qaateen iyo dadka muslimiinta ah quluubtooda kuwii ay ku jirtay inay kusii weynaato kuwaanay marka hore ku jirinna inay gasho walihaada baad arkaysaa nin ku baaqaya sharciga ilaa in wax lagu xukumo laga yaabo kutub inuu ka qoray oo haddana leh fii dilli dawlati alislaamiya yajuusu lilnasraani wa lilmuslim an yugayira diinahu mana aha sheeko anigu aan sameeyey waa nin baa muslim oo wadaad oo jamaacaadka islaamka ka tirsan ayaa kitaab qoray xukumka uu kaga hadlayo wuxuu aada ugu baaqayaa sharciga ilaahay inuu xukumo oo la soo celiyo alxukm bima anzala allah waxaanuu ku qoray kitaabka laftiisa marka dawla islaamiya meesha ay ka talinayso harhkeeda dadka ku hoos nool hoos harhsanaya ka kiristaanka waxa u bannaa inuu diintiisa bedelo ama islaam ha uga guuro ama meel kale ha uga diga rogto ka muslimkaana waxaa u bannaan laftiisu inuu diintiisa bedelo ayaa u bannaan ka muslimkaana saasaa u bannaan hal hada xukm bima anzala allah ibaaxat ridda riddada in la banneeya ma xukumkii ilaahayba laa xukumka ilaahay waa riddadu inay xaaraan tahay man badela diinahu faqtuluuh kuwaasi markaa waddo khaldan bay mareen sharcigii ilaahay khilaafsan haddii gaayada iyo hadafka loo socdaa uu yahay mid mashruuca oo waajiba oo ilaahay uu jideeyey waxa waajiba waddada loo marayaana waddo saxa inay noqoto oo mashruuca lianna algaayata laa tubariru alwasiila hadafkaad ku socotaa sax ka dhigi maayo waddada usoo martay hadafkaad ku socotaa sax ka dhigi maayo waddada usoo martay mar hadduu hadafkiiyo ujeeddadan leeyahay ay tahay mid fiican waddadan usoo maraa noocay doonaysaba ha noqoto shareecadu ma taqaano alwasaa'ilu laha axkaamu lmaqaasid haddii meesha loo socdaa ay tahay meel xun waddada loo marayaana waa mid xun hadday tahay meesha loo socdaa meel wanaagsan waddada loo marayaana mid wanaagsan waa inay noqoto oo mashruuca waddo xaaraana in loo maraa ma banaana alaxkaamu almaqaasidu laha axkaamu lwasaa'il maqaasiddu waxay la xukum tahay wasaaisha wasaa-ishuna waxay la xukum tahay waa waddooyinkii ahdaafta iyo gaayaadka wax weyaan loo socdo hawlaay khaalafuu sharca allah fii dacwatihim ilaa taxkiimi sharci illah waxaana waajiba qofku in uu ka bilaabo markuu dadka ugu baaqayo ilaa taxkiimi sharci illah horta inuu naftiisa sharciga ilaahay ku xukumo oo naftiisa uu waafajiyo yeedhmadiisa iyo dacwadiisana uu waafajiyo ilaahay sharcigiisa oo dacwadiisa lafteeda uu ku xukumo sharciga rabbi subxana wa tacaala oo eego hal iyo muwaafiqa muwaafaqsan tahay mise way khilaafsan tahay oo way baalmarsan tahay taas ayaa waajiba sharcigii ilaahay khilaafe eh hadafkii iyo maqsuudkii ay lahaayeen waanu u soconnaa markii ay xukumkii gaadheen ma xaqiijiyeen jawaabtu waa maya haddaad taa igu khilaaftana waxaad ii keentaa xisbi ka mida axsaabta ama xarakaadka islaamka ee aada ugu celcelin jiray waxaanu u gelaynaa dimuquraadiyadda ee iyada lafteedii difaacee shura islaamiya u bixiyey furuucdeediina sharciyeeye jideeyey oo intuu xukumkii gaadhay iyo suldadii iyo kursigii ilaahay sharcigiisii wax ku maamulay hal tusaale iiga keen dunya naas dadka adduunyadooda markii ay kuraastii gaadheen sidii kuwii hore aanay sharcigi ilahi waxba ugu xukumi jirin ee qawaaniinun ay wax ugu xukumi jireen siduunbay iyaguna u wadaan halkuunbay kasii socotaa waa laga yaabaa dadka noloshooda iyo caburintiiyo inay wax iska bedeleen laakiin tanfiidu sharci illah wa taxkiimu kitaab illah ma dhicin waana laga sugayaa weli waa laga sugaya tajaarib fara badan oo noocaasiina taariikhdan casrigana aynu noolnahay way soo mareen waxaanan aaminsanay inaana dhac ahayn waayo qofku hadduu waddo khaldan maro marka horeba ilaahay wuxuu ku ciqaabayaa in xaqii uu markii hore baalmar uu ka fogaaday uu ka sii fogaado falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum qaar kale waxay yidhaahdeen xukumkii islaamka hala raadiyo waxa waajiba shareecadu inay wax xukumto waa hadal xaqa halkee loo marayaa waa in la dagaalamo waxay iyaguna mareen almanhaj adamawi manhajkaa dhiiggu uu ka da-ayo natiijadiisuna labuunbay noqotay in gaal aanay muslimiintu dagaalkiisa awoodu haynin la dagaalankiisana diinta iyo dadka islaamka toona maslaxad aanay ugu jirin inay galaan iyo in markii dambe kaa ay hoosba uga soo daadegaanoo dadkii muslimiinta dhiiggooda ay xalaashadaan oo leyntoodii iyo la dagaalankoodii ay ku sheegaan jihaad shariifa ilahay sharcigiisii bay khilaafeen waxaanay ummadda usoo jiideen weylaad hoogag fara badan hoogyo fara badan bay usoo jiideen iyo shuruur iyo fasaad maanta waaqicu markhaati uu ka yahay in badanoo hore aynu u sheegi jirnay nusuus iyo adillo khabar iyo wara ayaa la maqli jiray laakiin maanta waxaa alxamdu lilaahi ah in aayadii iyo xadiidkii la sheegi jiray maantana la sheegayo iyo waaqicii inay isu markhaati furayaan oo alwaaqicu yuwaafiqu alaaya wixii aayaddu ay sheegtay buu waafaqay waaqicu oo ilaahay subxaana wa tacaala yacnaa run mooyaane wax kalama sheega cadaalad mayna wax kalama xukumo dariiqu waa waadix waddadu waa caddahay waa in dadka muslimiinta ahi dhammaantoodba ilaahay diintiisa ay u noqdaan xukaaman wa maxkuumiin oo waddada loogu celinayana ay noqoto bidacwati ila allah in muslimiintan afraadooda qoysaskooda shucuubtooda qabaa'ilkooda laga dhaadhiciyo ilaahay diintiisa inay mid waliba naftiisa iyo ciddu u taliya oo ku xukumo marka madaxduna dad wanaagsan bay noqon doonaan kuwa ka soo dhex baxa waayo madaxdu mar walba waxay la jinsi iyo nooc yihiin dadkay u taliyaan noocay yihiin wakadalika nuwalli bacda haalimiina bacda bima kaanuu yagsibuun ummad qofkeeda iyo qoyskeeda iyo qabiilkeeda iyo qarankeedu aanu sharcigii ilaahay ku dhaqmahayn halkuwa iga imanayaa madaxweyne ilaahay diintiisa ku dhaqaa kamaa takuunu yuwallaa calaykum sidaa tihiinuun baa madaxdiina laydinka dhigayaa madaxdu waa camalkii dadka oo kursiga loo saaray markaa dadku camalkoodii keenay in ilaahay diintiisa waxaan ahayn madaxdoodu ay ku xukumto ha bedelaan ilaahayna madaxdaa waa ka bedeli doonaa ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim taasina waxaa biidni illah si fudud ay ugu imanaysaa haddii lagu sabro bidacwati nnaasi ila allah dadka in xagga ilahay loogu yeedho amaraadkeedi iyo midhaheedina waa muuqdaan ilahayna hayna waafajiyo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakatu